yashuuca cutubka toban iyo siddeedaad oo shirkii reer binu israa'iil oo dhammu shiiloh bay dhammaantood isugu soo urureen oo waxay halkaas ka dhiseen teendhadii shirka oo dadkii waddankana waa laga adkaaday oo reer binu israa'iil dhexdooda waxaa ku hadhay toddoba qabiil oo aan weli helin qaybtii ay dhaxalka u lahaayeen markaasaa yeshuuca wuxuu reer binu israa'iil ku yidhi dalkii uu rabbiga ah ilaaha awowayaashiin idin siiyey ilaa goormaad ka raagaysaan inaad gashaan si aad dalka u hantidaan haddaba qabiil walba saddex nin kala soo baxa oo anigu iyaga waan diri doonaa markaas waa inay kacaan oo dalka dhex maraan oo soo kala tilmaamaan siday u kala dhexlayaan oo markaas waa inay ii yimaadaan oo waa inay dalka u kala qaybiyaan toddoba meelood reer yahuuda waa inay degganaadaan sohdintooda ah xaggan koonfureed oo reer yuusufna waa inay degganaadaan sohdintooda ah xagga waqooyi oo waa inaad dalka u soo kala tilmaantaan toddoba meelood oo aad tilmaanta ii keentaan oo markaasaan halkan idinku saami ridi doonaa rabbiga ilaaheenna ah hortiisa maxaa yeelay reer laawi dhexdiinna qayb dhaxal ah kuma laha waayo wadaadnimada rabbiga ayaa dhaxal u ah oo reer gaad iyo reer ruubeen iyo qabiilkii reer manaseh badhkood waxay dhaxal u qaateen meel webi urdun ka shishaysa oo xagga bari ka xigta oo muuse oo addoonkii rabbiga ahaa uu iyaga siiyey markaasaa raggii kaceen oo tageen oo kuwii tegey inay dalka soo tilmaamaan yeshuuca ayaa ku amray oo ku yidhi taga oo dalka dhex mara oo soo tilmaama oo haddana aniga ii kaalaya oo markaasaan halkan shiilooh ah idinku saami ridi doonaa rabbiga hortiisa markaasay raggii tageen oo dalkii soo dhex mareen oo waxay soo kala tilmaameen magaalooyinkii oo toddoba meelood u kala qaybsan oo waxayna ku soo qoreen buug oo markaasay u yimaadeen yeshuuca oo joogay xerada shiilooh ku taal markaasaa yeshuuca shiilooh ugu saami riday iyagii rabbiga hortiisa oo halkaasaa yeshuuca reer binu israa'iil ugu qaybshay dalkii sidii ay u kala qaybsanaayeen oo qabiilkii reer benyaamiin saamigoodii ay u heleen sidii ay reerahoodii kala ahaayeen ayaa u soo hor baxay oo sohdintoodii ay saamiga u heleen waxay kala dhex mari jirtay reer yahuuda iyo reer yuusuf oo sohdintoodu xagga waaxda waqooyi waxay ka bilaabatay webi urdun oo soodintu waxay u baxday yaraxoo dhinaceeda waqooyi oo waxay dhex martay dalka buuraha leh xaggiisa galbeed oo dhammaadkeedii wuxuu u baxay cidladii baytaaweyn oo sohdintu waxay halkaas uga gudubtay luus taasoo ah beytel iyo ilaa dhinaceeda koonfureed oo soodintu waxay ku dhaadhacday cataarood adaar taasoo u dhow buurta ku taal beydxoroonta hoose xaggeeda koonfureed oo soodintu waxay u baxday oo ka laabatay waaxda galbeed xaggeeda koonfureed iyo xagga buurta ku hor taal beydxoroon xaggeeda koonfureed oo soodinta dhammaadkeedu wuxuu u baxay qiryad bacal taasoo ah qiryad yacaariim ee ahayd magaalo ay reer yahuuda leeyihiin intaasu waxay ahayd waaxdii galbeed oo waaxdii koonfureedna waxay ka bilaabatay meesha ugu fog qiryad yacaariim oo soodintu waxay martay xagga galbeed oo waxay u baxday ishii biyaha ahayd oo nefto ah oo sohdintu waxay ku dhaadhacday meesha ugu fog buurta ku hor taal dooxadii inaxinoom taasoo ku taal xagga waqooyi oo dooxada reer rafa oo waxay ku dhaadhacday ilaa dooxadii xinoom iyo ilaa dhinaca reer yebuus xaggooda koonfureed oo waxay kaloo sii martay caynrogeel oo waxay u leexatay xagga waqooyi oo waxay martay cayn shameesh agteeda oo waxay u baxday galiilood taasoo ka soo hor jeedda jiirta addumiim oo haddana waxay u baxday dhagixii buhaan ina ruubeen oo waxay sii martay dhinaca ka soo hor jeeda caraabaa xaggeeda waqooyi oo waxay ku dhaadhacday caraabaa oo soodintu waxay sii martay beydxogalaah dhinaceeda waqooyi oo soodinta dhammaadkeedu wuxuu ahaa xagga gacanka waqooyi oo badda cusbada leh ee ku yaal webi urdindhammaadkiisa koonfureed meesha uu ku dhammaado intaasu waa soodintii koonfureed waaxda bari soodinteeduna waxay ahayd webi urdun intaasu waxay ahayd dhaxalkii reer binyaamiin iyo soodimihii ku wareegsanaa ee ay u heleen sidii reerahoodu ahaayeen haddaba magaalooyinkii reer binyaamiin siday reerahoodu ahaayeen waxay ahaayeen yaraxo iyo beydxoglaah iyo dooxadii qisees iyo beydcarabaa iyo samaariyiim iyo beytel iyo cawiim iyo faaraa iyo cofraa iyo kefeer reer camoon iyo cofnii iyo gebac oo intaas waa laba iyo toban magaalo iyo tuulooyinkoodii iyo gebacoon iyo raamaa iyo bi'irood iyo misfaah iyo kafiiraah iyo mosaah iyo reqeem iyo yarfe'eel iyo taraalaah iyo saylac iyo elef iyo yabuus taasoo ah yeruusaleem iyo gabeecaad iyo qiryaad oo intaasu waa afar iyo toban magaalo iyo tuulooyinkoodii intaasu waa dhaxalkii reer benyaamiin siday reerahoodu ahaayeen